kala duwanaanshaha cagaarshowga kuwaasoo mid walba si gaara u saameeya beerka waa anigoo ah doctor axmed cabdi cusmaan cagaarshowga waa virus kaasoo saameeya beerka waxaana ka mid ah hebatites a b c d iyo e mid kastana si kala duwan ayuu u faafaa una saameeyaa jirka sidoo kale natiijooyin kala duwan ayuu ku yeeshaa caafimaadka qofka haddaba waxaan si fudud ugu sharxi doonaa noocyada kala duwan sida hebatites a b iyo c hebatites a wuxuu ku gudbaa cuntooyinka wasaqadaysan iyo biyaha calaamadaha waxay badanaa soo baxaan laba toddobaad ilaa lix isbuuc waxayna noqon karaan kuwo khafiif ah ama kuwo daran calaamadaha waxay u muuqdaan sida duray oo kale hargab daal qandho cunto xumi lalabo matag xanuun gaar ahaan dhinaca midigta aagga beerka cagaarshowga labaad hebatites b waa caabuq virus ah d n a virus kaasoo saameeya beerka hebatites b aad ayuu u faafaa xitaa wuxuu ka badan yahay h i v-ga wuxuuna ku faafaa dhiigga iyo dheecaan saddex qaab ayuu ku faafaa hebatites b waxayna kale yihiin blood bond transmission oo ah gudbinta dhiigga sida in laisla wadaago aagooyinka cirbadaha dhiig ku shubis qof qabay cagaarshowga dhiiggiis laga soo qaaday qof kale lagu shubay inkastoo taasi ay yar tahay waayahan dambe in la qaadsiiyo qof hebatites b sababtuna ay tahay baaritaano la sameeyo ka hor dhiigga ku shubista balse dalkeenna waa ka dhacdaa qaladaadkaasi sidoo kale qalabka loo isticmaalo caafimaadka sida ilkaha marka qofka loo daweynayo ama nabar furan oo dhiig baxayo oo yeelatid oo la yeelatid contact labo jamaca iyo isku tagga h b v waxa ay ku jirtaa shahwada ragga dhiigga iyo dareeraha xubinta taranka ee dumarka saddex hooyada uurka leh waxay u gudbin kartaa cagaarshowga dhallaanka cagaarshowga waxay u gudbin kartaa viruska ilmaheeda xilliga dhalmada waxaan usoo jeedinayaa waalidka qaba hebatites b marka ay dhallaanka ay dhashaan inay qaataan tallaalka h b v iyo immunoglobulin si looga hortago caabuqa cagaarshowga hebatites b wuxuu saameeyaa beerka wuxuuna sababi karayaa siros liver iyo hebatacellar karsinoma oo ah kansarka beerka marka waa muhiim inaad samaysid baaritaan sanadkii hal jeer saddex hebatites c hebatites c waa caabuq virus ah r n a wuxuuna saameeyaa beerka waana sababta ugu weyn ee cudurka raaga beerka oo ay ku jiraan siros liver beerka oo shaqadiisa gabo iyo kansarka hebatacellar karsinoma hebatites c waxa uu ku gudbaa dadka la isticmaalo aagooyinka iyo cirbadaha dhiig ku shubista inkastoo wixii ka horreeyey adi balse xilliyadii dambe waxaa la sameeyaa baaritaan ka hor dhiigga qofka inta aan lagu shubin sidoo kale hooyada waxay u gudbin kartaa dhallaankeeda gabagabadii waxaan isla fahnay in hebatites a uu ku gudbo cuntooyinka wasaqadaysan iyo biyaha halka hebatites b uu ku gudbo dhiigga iyo suutagga sidoo kale wuxuu leeyahay tallaal ka hortag ah hebatites c wuxuu ku gudbaa dhiig qof qabay hebatites c oo lagu shubay qof kale waana la daweyn karaa ogow beerka ma lahan dareenka neerbayaasha qaada sidaa darteed waxaa muhiima in sanadkiiba hal mar check-up aad samaysatid adigoo iska baaraysa cagaarshowga samaynaysidna baaritaano waxaan idiin rajaynaya caafimaad qaba